tababarkan wasanfuro miyahano ku mid ee culimaahudiinka odayaalka dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka degmada baraab iyo weliba anduusa dareelka barada doone doorka culimaahudiinka iyo odayaalka dhaqanka kaleeyi nabadayowka iyo horeedanheliisyowka bulshada ugu horeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya mubaarag cabdisalaan xaaji yokor surmi doorka muhiimka iyo kaleeyina culammada nabadi iyo deganaanshaha dalka wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta oo barnaamijkan indhabar adeegi har iyo hamiigna aan teeganaay heer baraawo oo magaaladii qadiimka hayti magaaladii horumarka hayti magaaladii xadaariyadda hayti dadka kiisha sidii lakadeersii lahay daadihinta dowladnimada yo mahadbileerin inkajeediye saas oo kala way mahadbileerin injeediyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mar walba fikirsha iyo murugudiis an badanta dowladdu koonfur galbeed sidii toos anka cirbadhikada lahayti deegaankan baraawo bulshada tiiteena horumar iyo dadaal badan mar walba laabtiis an teegayo oo mar allaala marka jigadaasaa lanjeeda la arawna xamaasadiis iyo xiisadiis eedan kahaasa dhammaan insha allahu tacaala intii munaasabadan ila qalqaalidi dhammaantiin mahadsantiin gudoomiyaha degmada baraabe cumar shafaana ayaa hadhawaaye tababarkan usoon umahnagay wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed gudoomiyaha iyo weliba wuse xusay in culammada iyo odayaalka dhaqanka doorfaylniyo ku qaado koran nabadayowka iyo reedanheliisyowka bulshada runtii maanta waxaan u malayaa inay taariikh cusub anay noo tahay sababtoo ah wasaaradda diinta iyo awqaafta intuu nuursiidow joogo waa markii labaad oo baraawo oo runtii ka daadi'inayo arrimaha maanadiinta sidii iyo masaajidaha culummada isku keenidooda iyo jihaynta halka maanaa qorshe ahaa oo ayaga maanaa wasaaradda u taalo saas ay tahay waa xasuusataan wasiirka asoo maanaa magaaladan baraawo joogo diyaarad la waaye inuu magaaladan maanaa doonka raacay naftiis u biimeeyo intaasoo dhan maanaa waxay ka haysaa jeceyl oo u qabo magaaladan maadaama haddana maanaa maanta oo u imaaday shaqadii shalay sida diintan loo faafi lahaa adkaartoo dadka maanaa fikirka kala dugnaanshaha oo loo mideyn lahaa shaqadii wasaaraddana maanaa wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaan u malayaa wasaaraddii hadda ugu horeeyo oo maanaa mar har walbo oo arrimaha maanaa diinta u taagan inay maanaa wasaaradda maanaa diinta iyo awqaafta ay tahay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba ayaa kaloo dardaaramay culammada inay ku faa'iidaystaana fursaddan culammada la siiyey islamarkaana iyo natiijo walka ool ah ku saaran muddada uu soo dareera siminaarka oo muhiim ah nabadeeyowka bulshada muhiimadda aan maaragtay dowradaan maanta u qabanayno siminaarkan loo furaayo waxa waaye dowrka ay ku leeyihiin culimmada nabadgelyada kii kan ka horreeyey wuxuu ahaa isla kan uu ahaa laakiin waxaan rabnaa wixii aad falanqayseen oo aad ka hadasheen yaa wax noogu soo noqdeen runtii dowrooyinku waa badan yihiin oo aan ku qabanayno deegaanadan dowladda koonfur galbeed soomaaliya degmo walbaan ku qabanaynaa laakiin waxaan rabnaa weli waxay wax noogu dhiman yihiin oo qabyi ay noo ahayd tii baraawe inaad maanta dhammaystirtaan oo aa ka doodaan ribootarkeeni waxaan rabnaa inuu warbixin fiican ka diyaariyo ballamihii aan galnay wixii ka fulaaya inaan fulino ballamo cusubna inaan haddana qaadano baraawe kulamaa wasaaradihii ay imaadaan hay-adihii ay imaadaan dadkii ay imaadaan waxay faa'iido weyn u tahay idinkana aad hormuud u noqonaysaan in qof walba uu ku soo dhiirado degmadan baraawo la imaado waxaan u malaynaa hadda maalmihii koowaad oo laydin imaan jiray maanta waa ka duubantihiin degmadu wax badanaa iska bedelay tartiib tartiibay wax walba u bilaabanayaan marka dhammaystirkeeda idinkaa laydinka rabaa meel walba inaad gaarsiisaan jiilashiina soo socda inaad ku siisintaan marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala doorka ay ku leeyihiin culimmada soomaaliyeed khaasatan culimmadan degmada baraawe dowrka nabadeynta ay ku leeyihiin oo degmada oo ayi jiha taabanayso inaad maaragtay aad warbixin ka bixisaan annagana aan idiin sheegno doorka idinka aad leedihiin diintana wixii ay ka qabto doorkiina wuxuu yahay intaasana idiin sheegno insha allah haddii ilaahi subxaanahu wa tacaala uu noo idmo biidni illaahi kariim tababarkan korlanka qaada ee aqoonta iyo fahamka culummada iyo sidoo kale odayaalka dhaqanka arrimaha nabadayowka iyo reedanheliisowka bulshada iyo weliba usaaka beegmay xillo degmooyin ku tirsan ah koonfur galbeed iyo guud ahaan dalka soomaaliya ku dareerana dagaalo beeleeda jeesideena khasaare naskajara dhimashadii dhaawac iyo sidoo kale barakac hoogaanka